فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay ciidul adxa almubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo gebi ahaantiisba aan caawa ku soo qaadan doonno kelimad muhiimad gaara xambaarsan oo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda taasoo uu kaga hadlayo qodobo muhiim ah kelimadda ayaa cinwaan looga dhigay alaa inna xisba allaahi hum ulmuflixuun waxa uuna sheikhu kaga hadlayaa arrimo dhowr ah balse ka hor intaan idiin soo gudbin kelimadda sheikha idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxa ay munaasabadda ciiduladxa awgeed idiin diyaarisay barnaamijyo dhowr ah waxaadna ku soo dhowaataan goosgoos ku saabsan laba ka mid ah barnaamijyadaas علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان idaa'adda islaamiga ee alfurqaan waxay idin soo gudbinaysaa tartanka odayaasha waa xaaladayda heer sare wey waana dad reerreen iyo guul rajaynaya
nin walba wuxuu jeclaya guusha inay xaggiisa marto laakiin waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inay xaggeena guusha soo mari doonto insha allah
su-aasha jawaabtay ka bixiyeen waxay ahayd afar lafood ayay dhaheen waa jawaab sax aan ahayn
waxaanu isu dibdhigayay markii iigu dambaysay way su-aasha kala baxa kitaabkaa qaba miiskaan ka sharxayna baxash ayaga arday ahaanoo kulli waaba soo wada kaceen laakiin annaga weli qofaa noo dambeeya
laba nin hadday loolanto isku wada looda lacalaca ma ficine mid baa libintu raacda warnimiyow baasha iska sii dareeya wakhti baa la joogaaye
maanaga bidaar ma banimisadayna inteena bidaar xaggay naga jirtaa way fiicnaan lahayd bidaarta waa inay un hal iyo laba noo soo maraan xagga waa ku bateene
anigu hadda waxaan soo istaagay koobira qaado ninkan muxuu soo istaagay weydiibal muxuu u soo istaagay baa lagu leeyahay waxaan u soo istaagay inaan iska kaaceliyo waa ujeedaano haddii ilaahay raalli ka noqdo markaan qofka haddii uu sii kufo inuu kacaa la rabaaye haddii ilaahay raalkana nafta baaqi ilaahay naga dhigo ilaahayna tuso caarifa dambe inay soo kici doonaan ma umilaynay sii hadda jiiftaan
ninkii jihaadka u adkaysta awaar ka baxaaye aakee ninka haysta aargiis gudahaayo ugaandhees ninku duula arladiisa xoreey abe ninku duula aarkiis gudahaaye
balaadu dhegaysta odayaal baatiil mahmahadu idin anficii la anigu lafta odayaan idinkama yidhi wuxuu yidhi tac quraan iyo tulid geed lagama taga kuyi
nin toddobaatan gaarayo nin toddobaatan gaarayo tartan geelaayo waa tilmaan tartan geelaayo waa tilmaan
waxaa lagu tartamaa soo maha heese iyo meelaha qaar ay ku tartamaan laakiin annaga annagoona maogtahay cibaadada maalmaha fadl badan ku jirno ayaa raa waxaa dhunaa inaan diinta ilahi subana taala ku tartanno waxawayan iyadana olojeedkii hadafila ay ka mid tahay ciid al adxa in lasoo dhoweeyo tartan aqooneed lagu soo dhoweeyo waxaa kaloo ka mid ah hadda in la muujiyo dowrka odayaasha tartamo manaa la qabsama dhallinyaraa loo qabtaa dumaraa loo qabtaa maraakisaa lagu qabtaa madaarisaa la qabtaa macallimiin dugsiyaa la qabtaa maxaa la rabaa dee kaalinta odayaasha mugta in la muujiyo waa muhiim iyada aqoontooda in lasoo muujiyo inay tartami karaan oo diinta ilahi sala ay ku tartami karaan in la muujiyana waxa weyaan waa iyadana olajeedkii hadafka laga lahaa
waa carafo waa ciidda weyn waa cilmi isdhaafsi waa madal camiran waa garsoor aan cidna u eexan waa curiyayaashii furqaan iyo aaladdii codadka waa waalli caadilah midkaan hawsha soo curiyey waa laba cabbaarood dagaal layscelcelinayay waa taajka tiimkan calfaday loo cumaamadayo
waa tartan xiise lahoo ay u dheer tahay xamaasad kana kooban saddex xalqadood xalqada koowaad ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbin doonnaa habeenka isniinta saacaddu marka ay tahay saddex saac amaba sagaalka habeenimo habeenada xiga ee talaadada iyo arbacadana waxa uu barnaamijku sidoo kale soo gelayaa isla saddex saac amaba sagaalka habeenimo in sha allah هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق تختار بين بدائل فمخالف وموافق بعض الجواب ميسر والبعض فيه دقائق والبعض فيه دقائق tartanka akhrinta dhiganayaasha tartanka akhrinta dhiganayaasha العلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
ciidda daraaddeed waxay idaacadda islaamiga alfurqaan idiin soo gudbinaysaa tartan aad u faa'iido badan
intaa nool ah weli noloshayda tartan aqooneed oo lagu tartamayo wax akhrinta aniga weli ma soo joogin aad baan u faraxsanahay
arday kasta wuxuu heli doonaa wakhtiga ama tawqiidka marka laga fiiriyo xaggiisa uu ku soo gudbinayo soo koobista iyo soo khulaasaynta kitaabka uu ku magacaaban yahay ama uu rabo inuu bulshada u soo bandhigo uu la wadaago shan iyo toban daqiiqo مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد risaaladani ma ahan oo keliya afkaar uu la gaar yahay mu'alifkeeda waxaa ka qayb qaadanaya sareynta tayadeeda iyo sugnaanshiyaha masaa-isheeda facaweynida maraajicdeeda oo mu-alifka kitaabkani waxa uu u sugay boqol iyo lixdan iyo shan marjac wax ka badan qofka muslimka ee xilligan nool waxaa waajib ku ah inuu akhriyo taariikhda islaamka gaar ahaan kitaabkan si u soo celiyo sharafta islaamka shakina kuma jiro qofkii akhriya kitaabkan in uu bedelayo waxaa kaloo uu leeyahay qur-aanka sayid maxmed wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee gartay inuu talsheegadku yahay sababta uu gumaysigu ugu soo dhididay goor barqo ah inuu berbere ka soo dego
هيهات إدراك المعاني بالكرى وتنعم وبراحة الأبدان لا يفتنى الشهد اللذيذ براحة ومريد ذاك يبوء بالخسران حقيقة كتابكني وبهجة للنفوس
markana waa kaalimaha ee suugaanta سحقناكم بجلعد يوم صلنا عليكم في الحصون مهاجمين قتلنا منكم خمسين وغدا ببدبد يوم جئنا حاصدين نلاحقكم جميعا أين كنتم بعون الله مرد الكافرين لقيتم من عباد الله بأسا فأصبحتم حيارى خائفين
waxaana tartankan sida aanu horay u sheegnay taabagelinaysa oo hadiyadaha ee, bixinaysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
waxaan dhiiro gelinaynaa insha allahu tacaala eh, kulamada noocan oo kale ah walaalaha alfurqaan sanad walba inay noo soo celceliyaan annaguna insha allahu tacaala ka wilaayahaan waxaa la garab taagana inaan insha allahu tacaala dhankeena ka saacidno oo garab ugu noqono
barnaamijkan oo ka kooban saddex qaybood ayaa waxaan qaybtiisa koowaad bilaabi doonaa habeenkii koob iyo tobnaad ee bisha dulxija ama marka la ciido maalinta labaad xalqada labaadna habeenka labayo tobnaad ee siddeedda fiidnimo halka qaybta saddexaad oo munaasabadda khatimka iyo natiijada aad maqli doontaan habeenka saddex iyo tobanaad ee bisha saacaddu markay tahay sagaalka fiidnimo in shaa allah وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
waa hagaag markaana aan isla dhegaysanno kelimadda sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soconaysa in ka badan afartan daqiiqo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mahad oo idin waxay u sugnaatay allaha subxaanahu wa tacaala oo nagu galladay nicam aanan la koobi karin oo ay ugu horreeyaan iimaanka iyo islaamnimada jihaadka iyo istishhaadka cimriga iyo caafimaadka waxaan allaha uga mahad celinaynaa inuu na soo gaarsiiyey maalintan weyn ee ay muslimiintu u dabaaldegayaan mid ka mid ah ciidaha ugu waaweyn ee ay shareecadu noo jihaysay qaala allahu tacaala walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق عليه مناسبة أوجد waxaan halkan salaan diiran iyo tahaniyadii ciidul-adxa ee sannadka kun afar boqol iyo afartan iyo shan uga dirayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo ay joogaan uguna horreeyaan mujaahidiinta allaha dartii u dagaalamaya ee ku sugan furimaha kala duwan ee caalamka iyo hoggaankooda waxaan si gaara u salaamaynaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba oo ay joogaan waxaan leenahay ilaahay ha idinka aqbalo acmaasha saalixa iyo cibaadaadka aad gudateen tobanka fadliga badan ee dulxija can innabiyi sala allahu calayhi wasalama annahu qaal mal camalu fii ayaamin afdala minha fii haadih qaaluu walaljihaad qaala walaljihaadu ilaa rajulun kharaja yukhaatiru binafsihi wa maalihi falam yarjic bishay sidoo kale waxaan bogaadin iyo salaan u dirayaa dhammaan mujaahidiinta bariga afrika waalidiintooda xaasaskooda carruurtooda eheladooda iyo ansaarta mujaahidiinta meel walba oo ay dunida ka joogaan waxaan iyaga leenahay allah idinka aqbalo jihaadkiinna iyo guud ahaan acmaashiinna allaahumma lowlaa anta mahtadayna walaa tasaddaqnaa walaa shallayna fa anzilan sakiinatan calayna wathabbit alaqdaama in laaqayna waxaase murug iyo tiiraanyo leh inay ciiddan tahay ciiddii labaad ee aan ciidayno annagoo la caloolgubyoonayna xasuuqa aan kala sooca lahayn iyo dulmiga aan kala joogsiga lahayn ee ku socda walaalaheenna reer filistiin kuwaasoo ay isugu tageen ummadaha kufriga iyo dawaaqiidda caalamka islaamka waxay la kulmayaan ehelkeenna reer falastiin gumaad gaajayn iyo gaboodfalkii ugu xumaa ee soo mara muslimiinta taariikhda mucaasirka ah ee aan la noolnahay in ka badan soddon iyo toddoba kun oo muslimiin ah ayaa si u xooshnimo ah loo dilay kuna hoos jira burburka dhismayaasha iyo dhagxaanta hoostooda ku dhowaad siddeetan iyo shan kun ayaa dhaawacmay xubnahoodana waayey in ka badan laba milyan oo dheeraad ahna waxaa laga barakiciyey guryahooda iyagoon haysan gabaad ay kaga gaashaantaan daryanka madaafiicda iyo hugunka hubka culus ee ay adeegsanayaan diyaaradaha yuhuudda dhibaatooyinkan waxaa weheliya in dadka inta nool ee dhaawaca ah loo diiday tabiib iyo daawo bulshada inteeda kalena laga hor joogsaday biyo iyo baad taasoo keentay in majaacada iyo macaluusha meel xun gaarto jariimooyinka iyo xadgudubyada intaas la-eg waxaa yuhuuddu xulufo kula ah oo garab ku siinaya gaalada caalamka oo dhan oo ay ugu horreeyaan maraykanka iyo reer yurub ficilladooda foosha xunna waxay noqdeen kuwa dibadda soo dhigay waxaa dhabta ah ee uu allah tabaaraka wa tacaala ku qeexay qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون dhibaatooyinka urgubashada leh ee ay la kulmayaan walaalaheenna reer falastiin waxaa kaalinta ugu weyn ku leh nidaamyada riddada ah siiba kuwa ku hareeraysan ee ku daawanaya cadaabka ku socda una diiday xataa inay gaajada iyo haraadka uga gurmadaan daabaca ninkii kugu dhuftee daabna kuu celiyey iyo kii duleedshay ku yidhi wax isma doorshaane wadciga murugaysan ee khaza waa mid istultaag mudan muxuu yahay waajibka uga aadan ummadda muslimka ah gumaadka lagu hayo reer khaza waajibkanna saaran wuxuu yahay inaan marka hore maanka iyo maskaxda ku hayno in qayb ka mid ah jirkeenna uu gubanayo qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari waalxumma khudlaanka maanta loo geystay walaalaheenna reer filistiin ma ahan mid ku kooban dad gaar ah balse waa khudlaan aan loo kala harin oo dembiga ka dhashay uu camimayo guud ahaan ummadda haddii aanan la helin cid ka rafcisa waajibkaas sidaas daraaddeed qof kasta oo muslim ah ha ogaado inay maanta waajib ka saaran tahay uheelinta u gargaarka iyo garab istaagga walaalaheenna mustadcafiinta ah ee lagu gumaadayo khaza waana mas-uuliyad maalinta aakhir uu allaha weydiin doono qof kasta oo walaalihiis ka hagraday wixii ay ka mudnaayeen haddii ahaan lahayd hil ama hanti ama hub ama duco iyo wixii la mid ah gumaadka wuxuushnimo ee isugu jira ciqaabta jamaaciga ah duqaymaha bareerka ah ee rayidka barakicinta baahsan iyo isirsifaynta ba'an ee lagula kacayo muslimiinta reer falastiin wuxuu boqolkiiba toddobaatan iyo siddeed toos u beegsanayaa marasta iyo maatida sida dumarka carruurta iyo waayeelka allahse xikmad ayuu ka leeyahay imtixaanka iyo axdaasta socota wuxuuna duulaanka khaza adduunyada horteeda ku fadeexeeyey kutlada qowlaysatada ah ee xoogga ku haysata siyaasadda hoggaanka dunida oo ay ugu horreeyaan maraykanka ingiriiska iyo faransiiska kuwaas oo ka xoob siibtay halkudhigyadii ay dadka ku maran habaabinayeen ee ah inay leeyihiin qiyam iyo mabaadi una taagan yihiin dhowridda xuquuqda bani aadamka waxaa meesha ka baxay qawaaniinta ay u degsadeen inay ummadda ku maquuniyaan waxaannu ku dhaboobay qowlkii uu allah inoogu sheegay kitaabkiisa casiiska ah qaala allahu tacaala kayfa wa in yadharuu calaykum laa yargubuu fiikum ilan walaa dimmah yurduunakum biafwaahihim wataabaa quluubuhum waakharuhum faasiquun اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فشدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون waxaa muragada ummaddeenna muslimkaa u sii kordhinaya in dhulalkii muslimiinta lagu salliday dhawaaqiid dulaaliin ah oo aan damiir iyo dadnimo toona lahayn diintoodiina goor hore ka xuubsiibtay dantoodu ugu weynna ay tahay inay ku sii nagaadaan kursiga ilaaliya idmanna u noqdaan asiyaaddooda saliibiyiinta ah maantana murtadiintaas kama sugayno inay ummadda hoggaamiyaan hanuunka u horseedaan kuna hagaan dhanka horumarka iyo barwaaqada sidaas darteed waa inay muslimiintu baraarugaan dhug iyo dhaayana u yeeshaan dhacdooyinka kala wareegga ah ee laga filayo dunida heeganna u ahaadaan waa inaan u soo kacnaa dhabbaha cisiga iyo sharafka soo buuxinnaa safka mujaahidiinta u taagan inay soo celiyaan madax bannaanidii iyo siyaadadii ay lahayd ummaddan islaamkuna ku soo noqdo hoggaanka maamulka dunida ee uu ka maqnaa halkii qarne ee la soo dhaafay nin ku yidhi sinaan mayno adna buri sarrayntiisa sidka waa wadaagtaane ma sagaashan baa tiisu waxaan muddo soddon sanno ah jihaad kula jirnaa dowladda saliidiyadda ah ee maraykanka iyo xulafadeeda taas oo duulaanno toos ah oo ay horkacayaan ciidankeeda iyo kuwo dadban ay u soo adeegsatay gaashaanbuurteeda ku soo qaaday dalkan marka laga yimaado cadaawadda islaam nacaybka ah ee ay u qabta muslimiinta guud ahaan cunsurka ugu weyn ee riixaya saliibiyiinta maraykanka ayaa ah damaca argudasho ah oo aysan la gabban madaxdooda iyo saraakiishooda waxayna ka sabri laayihiin ciidankii iyo askartii looga laayay muqdisho iyo baktigii looga jiiday waddooyinka xamar qaala allahu tacaala istikbaaron fi alardi wamakra sayi'i walaa yaxiiqu almakru sayi'u ilaa biahlih fahal yanduruuna ilaa sunnata alawwaliin falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila allah fadligii mujaahidiinta marna hub kama dhigin madaxana uma raaricin soo duulayaasha sidii ay filayeen balse waxay kala hor tageen dagaal jihaad ah oo marba marxalad soo taagnaa duulaankoodii tooska ahaa ee askartooda fagaaraha uga carareen kadib waxay saliibiyiinta maraykanka soo abaabuleen dagaal wakaaladeed ay u adeegsanayaan qabqablayaal dhiigicab ah iyagana allah ayaa gacmaha mujaahidiinta ku burburiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ayaana ka hirgelay waddanka intiisa badan maadaama aysan jabkii hore ku cibro qaadan waxay mar kale nagu soo weerareen kumannaan ciidamo saliibiyiin xabashi ah iyagana dagaal xooggan oo ay mujaahidiinta iyo muslimiinta soomaaliya kala hor tageen kadib waa tii ay jabeen oo dharaar cad isaga huleeleen magaalada muqdisho wuxuuna allaha mujaahidiinta makiniyey dhulka ugu badan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taas oo ay ka hirgeliyeen shareecada allah mar saddexaad waxay nagu soo weerareen ciidamo saliibiyiin isku dhaf ah oo huwan magaca midooda afrika mujaahidiinta ayaa haddana u babacdhigay ciidamadaas saliibiyiinta waxayna kala hortageen jihaad iyo nafur socday muddo dhan toddobiyo toban sano allah fadligiisna maanta waa ku waajab iyo guuldarre la hooyanaya halka jihaadkiina sii lixaadsaday allah idankiis mar aan fogaynna waxaad ku diirsan doontaan halaagga gaashaanbuurta iyo xoraynta magaalooyinka muslimiinta qaala allahu tacaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi alardi fayandura kayfa tacmaluun haddii aan taariikhda dhow dib u milicsanno isbahaysiga saliibiga ah ee ku soo duulay soomaaliya ayaa tan iyo sannadkii labada kun toddoba-iyo tobankii raadinayey tab iyo xeelad uga lug baxsada dagaalka soomaaliya duulaankan oo dhaqaalihiisa uu bixinaya reer galbeedka ciidankiisana laga soo daabulay waddamada afrika ayaa dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay la kulmayey dhiigbax dhaqaale iyo mid militari oo lixaad leh kadib markii mujaahidiinta oo allaha kaashanaya ay gunta u xirteen sidii la hor istaagi lahaa gulufkooda loogana difaaci lahaa dhulka islaamka halgan haladay ku dheehan yahay iyo gaylan isku hub qaatay oo aan loo kala harin kadib waxaan maanta aragnaa duulaankoodii oo hankiisu jabay himilidiisuna yaraatay kana rajo dhigay inuu xaqiijiyo wax un ka mid ah go'aammadii baatilka ah ee loo soo xariiqay duulaankan nocagaha sii gelinaya gugii siddeed iyo tobnaad waxaa ahdaafta ugu waaweyn ee uu higsanayay ka mid ahayd in la burburiyo walaayaadka islaamiga meeshana laga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka in la yagleelo dowlad calmaani ah oo hirgelinaysa dimuqraadiyadda iyo qawaaniinta laga soomin guuriyey reer galbeedka in la dhiso ciidamo murtadiin soomaali kushaag ah oo awood u leh inay difaacaan dowladda riddada ah awooddeedana ku baahiyaan dalka oo dhan in la booba hantida iyo khayraadka ummadda dhulkii gumaystaha uu siiyey cadoweennana daala loo raacan dhul horlana la siiyo dowladda kenya iyo etoobiya haddaba waxaa isweyddiin mudan toddobiyo toban sano kadib gaashaanbuurta maraykanka ee reer yurub iyo ciidamada afrikaanta ma haleeleen hadafkii ay hiigsanayeen mise waxay ka dhaxleen hoog iyo halaag ma ku guulaysteen inay burburiyaan maamullada walaayaadka iyo ku dhaqanka shareecada allaah ma dhismay ciidan cudud leh oo taabagelin kara howlihii loo igmaday ama sugi kara amniga magaalooyinka ay qabsadeen mase suuro gashay in la yagleelo dowlad calmaani ah oo bixin karta adeegyo dowladnimo ama hirgelin karta hannaanka dimuqraadiyadda ay saliibiyiintu dalka la maagan yihiin jawaabtu waxaan filayaa waa mid waafi ah oo laga akhrisan karo waaqica iyo warbixinnada laga digaariyey fagaarayaasha dagaalka waxaa laga wada dharagsan yahay cadowyo saaxiibna wada qirsan yahay inuu maraykanku ku fashilmay inuu soomaaliya ka hirgeliyo nooca dowladdii uu doonayey dowladda riddada soomaaliyeedna ay noqotay mid aan awood ciidan iyo karti maamul iyo waxqabad muuqda midna aan lahayn waxay soo dhoodhoobaan oo hadba dhinac ka soo canaantaan dowladdan riddada way noqon weyday tii ay naawilayeen ay balaayiinta doolarka ku bixiyeen waxayna ka dhaxleen nidaam khilaafku joog ah musuqu daashaday dawarsigana xirfad ka dhigtay iyo xukuumad taag daran oo aan xitaa ku filnayn ilaalinta amniga teendhada afisyooni ee ay madaxdooda ku doortaan iska badaa inay dalka oo idil nabad ku soo dabaalaane waa madax biiriqaatayaal ah oo musuqa ku caano maalay kana sirriigan xumaha iyo xaaraanta waxay maanta gaareen heer ay dadkii duudsiyaan xaqooda xoolihii ummadda bililiqaystaan ka dibna dhexdooda isku soo noqdaan oo iska faramarooqsadaan sandareertada yarayd ayay ka soo dawarsadeen gaalada caalamka atamis iyo dowladaha taageera ha ogaadaan in wakhti kastoo la kordhiyahay uu halaag ku noqon doono allah idinkiisa mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimka ahna ay dul u hayaan inay dagaalka sii wadaan ilaa ay dalka idinka saaraan kelimada allahna ay kor ahaato shareecada islaamkana lagu maamulayo dalka oo dhan malaaximta ilaa hadda dhacaya waxaa ku sugan sir culus oo ilaa hadda ay fahmi la'yihiin saliibiyiinta iyo murtadiinta taasi oo ah sababta keentay in ay fashilmaan dhammaan shirqoolladii loo soo maleegayay mujaahidiinta waxaa hubaal ah in mu'aamaraadka fashilmay inta aan fagaarayaasha la keenin ay ka badan yihiin kuwa fagaarayaasha ku fashilmay saliibiyiinta iyo murtadiinta haddii ay doonayaan inay ogaadaan sirta ka dambaysa guusha mujaahidiinta ha akhriyaan suuratulmujaadalah qaala allaahu tacaala ina aladiina yuxaadduuna allaha warasuulahu ulaa'ika fi ladalliin kataba allahu laaglibanna ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz wa qaala tacaala alaa ina xisba ashayطaani hum alkhaasiruun wa qaala tacaala alaa ina xisba allahi hum almuflixuun haddaba waxba ha isku daalinina dejinta qorshayaal iyo hindisooyin fashil u dambayn doono natiijada aan cidna inkiri doonin oo aan aaminsannahay waxay ku qoran tahay diinteenna wax kasta aad bixisaan waad ku khasaari doontaan ilaah idinkiisa qaala allahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون doorashadii lagu qabtay xerada xalane bishii mey labada kun labaatan iyo labadii waxay ahayd tijaabo kale oo uu maraykan ku soo dardargelinayay duulaanka ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya ee uu u taag waayey tobannaankii sano ee la soo dhaafay siliibiyiinta maraykanka ayaa ku rajo weynaa inay soomaaliya ka hirgeliyaan tajrubadii ciraaq ee saxawaadka balse allah ayaa dhagartooda kala dhantaalay waxay maraykanka iyo murtadiinta soomaaliyeed ku hamiyeen inay dalka ka zuuliyaan ku dhaqanka shareecada allah ee walaayaadka islaamiga ah lagu maamulo balse laba sano kadib markii ay foodda isdareen ciidanka mujaahidiinta oo allah kaashanaya iyo murtadiinta oo garabsanaya gaaladii soo caraadisay waxay furimaha jihaadku martigeliyeen dagaallo kala bax ah oo uu allah ku kala saaray xaqa iyo baatilka laguna jebiyey qabkii iyo isqaadqaadkii shaydaanka iyo atbaacdiisa قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله فدليس بلا شحيته إسوع على مسارين oo hadda dhammaystay kala bar fatrada xukunkiisa ma xaqiijin hal shay oo ka mid ah riyadii iyo rajadii ay saliibiyiintu ka malaynayeen waxaa keliya ee laga dhaxlay dowladda xasan murtad ayaa ah inuu halaag iyo burbur u horseeday ciidankii loo diyaarinayey inay difaac u noqdaan dowladdiisa kadib bixitaanka waxaa loogu yeero atmis iyo inuu xaraashi hanti guud iyo mid gaara wixii dalku lahaa xasan murtad waxaa fadradan dambe ee uu talada ku soo noqday waddanku martigeliyey dhulboobkii ugu xumaa ee soo mara soomaaliya wuxuu soo nooleeyey dagaaladii iyo darirtii sokeeye ee laga nastay waxaana tiri koobyada la hayo ay tibaaxayaan in labadii sano ee uu joogay ay saddex jibaar noqotay dirirta dhex maraysa qabaa'ilka walaalaha ah marka la barbar dhigo labadii sano ee ka horraysay xukunkiisa waxaa intaas sii dheer inuu khayraadkii iyo hantidii guud ee dalka u gacangeliyey dowlado iyo shirkado shisheeye isagoo ku beddelinaya sandareerto liidata iyo ballanqaadyo afka baarkiisa ah oo ay ka mid tahay in la siin doono ciidamo ka caawiya la dagaalanka shareecada islaamka iyo dabargoynta mujaahidiinta ku dhowaad labaatan heshiis oo isugu jira kuwo qarsoodi ah iyo kuwo muuqda oo badankood ku tacalluqa amniga iyo dhaqaalaha ayuu u saxiixay dowlado kala duwan oo ka mid ah dowladaha danaha fokale soomaaliya heshiisyadan waxaa ugu halis badan oo laga xusi karaa heshiisyada loo saxiixay maraykanka ingiriiska turkiga imaaraadka etoobiya kenya iyo uganda heshiisyada loo meelmariyey dowladahan waxaa lagu beddesha oo keliya inay ballan qaadeen la dagaalanka mujaahidiinta iyo inay kursiga u difaacaan xasan murtad laakiin waxaan leennahay midka ansixiyey iyo kan loo ansixiyeyba dacufa taalibu waalmadluub qaala allaahu tacaala yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب dhammaan dowladaha iyo shirkadaha loo saxiixay qandaraasyada iyo heshiisyada waxaan leenahay ha ku soo hongoobina meenaysan waxba idinkaga soo horrayn heshiis kasta iyo qandaraas kasta oo ay idiin saxiixday dowladda riddada ah waa mid baatil ah oo aan marna hirgelaynin heshiisyada qariska xoornimada ah ee ka tarjumaya hanyarada murtadkan iyo inuusan lahayn aragti xeel dheer waxaa ka mid ah heshiisyada loo saxiixay hay-adda i m f iyo bangiga adduunka ee lagu qariyey waxaa loogu yeero dayn cafinta ee xaqiiqadeeda dhabtaa laga maran habaabiyey bulshada soomaaliyeed heshiiskan dayn cafinta ee uu qalinka ku duugay xasan murtad ayaa ahaa mid shuruudaysan oo halis iyo ahaadaamo hor leh ku sii ridaya dhaqaalaha dalka islamarkaana horseedaya in ummadda la geliyo sicir barar baahsan canshuur xaddhaaf ahna lagu soo rogo sida durbaba muqdisho iyo magaalooyinka qaar ka dhacday iyo in sidoo kale dhaqaalaha dalka uu noqdo mid ku jira xakamaha shirkado shisheeya oo fadhigoodu yahay nairobi adis ababa ankara iyo washington ummadda soomaaliyeed waa inay ogaadaan in xukuumadda riddada ee uu hoggaamiyo dalxaraashaha ay tahay mid u taagan hirgelinta danaha cadowga shisheeyaha ah fulinaya qorshaha loo meeriyo isaga oo aan eegaynin dhibaatada ummadda soomaaliyeed ka soo gaaraysa waa nidaam taladiisa u haya mid makas ah oo laga saxiixanayo qandaraasyo masiiri ah ka dibna lagu sasabayo sandareerto liidata iyo in kursiga loo difaacayo waa murtad laga xaraashtay xoolihii dalku lahaa oo lagala wareegay dhaqaalihii dalka haddana ku faanaya in dayn laga cafiyey waa dulli lagu maamulo jabtar saban oo haddana ku faanaya inuu jago ka helay golaha aan joogtada ahayn waa dawarsado ku faanaya in laga qaaday cunuqabatayntii hubka haddana lagu aamini la'yahay hubka yaa laxeryaha ay isaga baxayaan ciidamada afrikaanka ah waa camiil u cabiisan saliibiyiinta garab istaagga aan gabashada lahaynna ku aqoonsaday maamulka yuhuudda isagoo sheegay inay xaq deganaansho ah ku leeyihiin falastiin wuxuuna si cad u khudlaamiyey dadka reer falastiin ee sannadkan cudwaan aan horay loo arag kala kulmay yuhuudda mujrimiinta ah waxaan sidoo kale aragnay mawqifka ay dowladdiisu ku diidday ka qaybgalka codaynta bishii la soo dhaafay uu kalfadhiga waxaa loogu yeero qaramada midoobey ugu codaynayey in la aqoonsado xasuuqii muslimiinta bosniya looga laayay ku dhowaad toban kun oo muslimiin ah waxay xukuumadda riddada ah dhanka kale garab istaag u muujisay dowladda siliibiyadda ee serbiya taasoo muslimiinta xasuuqday waxayna dowladda riddada ku dhiiratay inay ka heeliso muslimiinta bosniya si cad oo aan gabasho lahayn intaas oo keliyana ma ahane waxay serbiya ka mid tahay dowladaha uu qandaraasyada u saxiixay murtad xasan sheekh haddaan eegno xaaladda wilaayaadka islaamiga waxaa allah mahaddiis ah in muddo laba caqdi ku dhow ay qaybo ka mid ah waddanka ka dulbabanayso raa'yada tawxiidka bulshaduna ku hoos nooshahay harka shareecada islaamka sannadba sannadka ka dambeeya waxaa kordhaya horumarka adeegga bulshada sida garsoorka dacwada caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha ganacsiga garsoorka islaamiga ah ayaa u shaqaynaya si dardar leh bulshaduna waxay iskaga kala imaanayaan dalka cirifyadiisa iyo dibaddiisa iyagoo soo hareer maraya garsoorka murtadiinta kuna faraxsan xukunka diinta islaamka tanina waxay caddayn muuqata u tahay in dadka soomaaliyeed garawsadeen in xalkooda ku jiro ku dhaqanka shareecada islaamka marna ayna u sinnayn kitaabka allaha iyo dastuurka federaalka sannadkan waxaa walaayaadka laga sameeyey mashaariic kala duwan oo isugu jira ceelal iyo waro la qoday masaajid iyo isbitaallo la dhisay iskuullo iyo macaahid la soo kordhiyey dib u dejin loo sameeyey dadkii ku barakacay fatahaadihii kol hore waxay walaayaadka ku guulaysteen inay xidhaan boqolkiiba sagaashan goobihii uu webiga ka soo fatahay islamarkaana dayac tiraan waddooyinkii burburay waxaana xusid mudan in horumarkan iyo kuwo ka badan ay mujaahidiintu qabteen iyagoo dagaal kula jira siliibiyiinta iyo murtadiinta maamullada walaayaadka waxaan ku bogaadinayaa halganka ay ugu jiraan waa adeegidda bulshadooda qaala allaahu tacaala wa axsinuu ina allaaha yuxibbu almuxsiniin bulshada ku dhiirigeliya barashada diintooda tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo wax soo saarka kalluunka siina xoojiya dadaaladiinna ku aadan ka hortagga xaalufka dhirta waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadow dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna waxaan si gaaraha ugu mahad celinayaa wulaadda nuqabada qabaa'ilka iyo jeeshka walaayaadka kale ah mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaan leeyahay jasaakum allaahu khayra aljazaa waxaad baal dahaba ka gasheen taariikhda jihaadka waxaad tusaale u noqoteen wilaayaadka intooda kale waxaad muujiseen midnimo aan kala har lahayn wadatashi iyo isgarabsi wada jira waxaad mudan tihiin in duruus lagu bixiyo sida aad ugu sabarteen uguna dhabar adeegteen xamlada cadowga waxaad kulansateen cibaado ay adag tahay in la kulansado jihaad khibaad boorrin sabar tawakul midnimo walaaltinimo iyo waxbixin waxaan idinku boorrinayaa inaad meeshiinna ka sii waddaan asbaabaha ilaahay nasriga idinku siiyeyna aad ilaashataan fadligana isaga keliya aad u celisaan ummadda muslimkaa ee soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal waxaad tihiin ummad sharaf leh oo ku suntan jihaad iyo gobonnimo waxaan ahayn dad soo duulayaasha saliibiga ah la dagaalamay qabkoodii jebiyey taariikhdaas midaan ahayn sharaf ku heli maysaan xabashina idinku dayn mayso ee soomaaliya waxaa la idinla maagan yahay oo shirqool ah waxaad ku waajihi kartaan oo keliya waa inaad kitaabka ilaahay qaadataan sharciyo minhaajna ka dhigataan jihaadka cadowga allahna u istaagtaan munaasabaddan awgeed waxaan bogaadinayaa dareenka wanaagsan ee ay dadkeenna ka muujiyeen damaca xabashida ay ku doonayso inay ku qaadato baddeenna xabashidu intaa kuma harin welina wuu taagan yahay damaceeda guracan ee ay ku daynayso inay ku qabsato kuna qaadato dhul iyo bad soomaaliyeed ha ku kadsoomina bowlaxooftada xasan sheekh ee uu isu muujinayo inuu kaga soo hor jeedo heshiiska biixi uu la galay abiy axmed waxaa hubaal ah inuu raalli ka yahay heshiiskaas waxa uu ku diidan yahayna ay tahay oo keliya sababta ay etoobiya isaga heshiiska ula sixan weysay waxaa hadda socdaa dhaqdhaqaaqu ku raadinaya xasan murtad sidii loola heshiisiin lahaa abiy axmed isla markaana abaabulka bulshada iyo baraaruggii ummadda ee damaca etoobiyana meesha looga saaro heshiiskana loo meel maryo etoobiya ayaa dhaqaale u raadsanaysaa sidii ummaddan diinteeda iyo caqaa'idkeeda ay u beddeli lahayd waxaa hubaal ah in xamalaadka tansiiriga ah ama gaalaysiinta hadda dalka ka socda ay udubdhexaad u tahay dowladda siliibiyadda etoobiya waxaa intaa dheer khamriga xashiishka iyo daroogada ay dalka soo geliso xabashida siliibiyiinta ah waxaan caddaynaynaa inay mujaahidiintu diyaar u yihiin inay dalka ka difaacaan cadowga horarka ku ah diinta iyo dhulalka muslimiinta waxaan ummaddeenna ugu baaqaynaa inay qayb ka noqdaan halganka shareecadoonka ah iyo jihaadka cadaawaha waxay mujaahidiintu fureen xerooyin u diyaar ah in lagu tababaro wiil weliba oo doonaya inuu ku daydo nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisa doonaya in kitaabka ilaahay dalka lagu dhaqo waxaan leeyahay macallimiinta iyo hoggaanka xerooyinka tababarrada jasaakumullahu khayra juhuudda aad bixiseen iyo sidaad ugu istaagteen dhismaha cudud ciidan oo difaaca shareecada islaamka waxaan si gaara baaq ugu dirayaa ardayda cilmiga daalacanaysa sharci iyo maaddi intaba xerta u go'day inay diinta ilaahay bartaan isla markaana faafiyaan dalabada cilmiga ducaadda iyo mashaayikhda waxaan leeyahay soo ajiiba baaqi ilaahay subxaanah wa tacaala qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walilrasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun kelimadeyda waxay qaan iyo dayn ku tahay qof kasta oo damiir diimeed iyo mid dadnimo ku jirto qof kasta oo aan rabin in ubadkiisa ku noolaadaan gumaysi iyo darxumo qof kasta oo doonayo in uu asaagiisa gaalada ah dhulka ka xoraysto waxaan halkan fariin uga dirayaa muslimiinta ku nool bariga afrika waxaa idin haysta waa cadow ilaahay oo gaalo ah waxay u soo qalab qaateen in ay diinta idinka saaraan oo ay idin kiristaameeyaan qiyamkiinna iyo akhlaaqdiinnana ay burburiyaan dhanka kalena waxay ku howlan yihiin boobka iyo dhaca khayraadka dhulkiinna waxaa laysku haysto waa diinkiinna jiritaankiinna iyo khayraadkiinna haddaba ogaada inaadan dulligaas iyo dulmiga gaaladu idinku hayso aydinka bixi karin ilaa aad diinta qabsataan lana jihaaddaan cadowga idiin haysta dhulka allah waa waasic daaru hijrana waad heli kartaan u degdega furumaha cisiga iyo sharafta soona haleela kaafiladda jihaadka si aad ugu toosnaataan diintiinna iyo qiyamka islaamka iskana ilaaliya shubahaadka iyo shahawaadka قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود waxaa allah mahadi ah in duwalkii nasaarada ee bariga afrika ay awooddooda sii daciiftay waxaa hareeyey tafaraaruq iyo burbur dhan weliba saameeyey etoobiyadii shalay sheeganaysay libaaxa afrika maanta waata aad u jeeddaan halka ay marayso dulmiga ay ummaddeennu u geysatay cuqubadiisii ayaa qabsaday waxayna ku sii hoobanaysaa haadaan reer galbeedka munaafiqa ahna wuxuu maaro u waayey xal u helista dhibaatada gaamurtay ee guri weliba etoobiya ku yaalla saamaysay waxaa murugo leh in ilaa hadda qayb ka mida muslimiinta ku nool bariga afrika ay ka baqayaan qalfoofka etoobiya ayna u haystaan sideedii hore waxaan kelimadayda ku soo gebagabaynayaa dhambaal ku socda ciidanka tawxiidka iyo awliyada allaah ee ku taagan dariiqa jihaadka ee isugu jira ansaar iyo muhaajiriin allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allaah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siliibiyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo malo wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo bira tumanayey la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta walaayaadka islaamiga ah waxaad muslimiinta bariga afrika tusteen inay haystaan rijaal rabbigooda ku xihan diinkooda ka run sheegaya ballankii iyo cahdigii la galayna ku taagan qaala allahu tacaala min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila weeraradii bulamareer rabdhuurre masegawaa cosweyne galcad cad iyo ceeldheer waxay ahaayeen macaarig mar kale bannaanka soo dhigtay in awoodda baadilka si kasta oo ay u ballaaran tahay aynu ka hor sugnaan karin awoodda xaqa awoodda xaqa ku taaganna aanan la loodin karin si kasta oo ay cududeeda iyo tashiilaadkeeda u kooban yahay qaala allahu tacaala qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaahi wa ukhraa kaafiratun yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa ina fii dalika lacibratan liuli labashaar wa qaala tacaala kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin allahna diintiisa wuu u gargaarayaa si kasta oo ay gaaladu isu habarwacato ama ugu soo hub qaadato haddii murtadiinta soomaaliyeed ay saliidiinta reer galbeedka garab ka doonteen idinkuna waxaad garab iyo gaashaan ka haysataan allah allaahu mawlaanaa walaa mawlaa lahum waxaadna ogaataan guulahan waaweynee allah idinku galladay waa kuwo ku yimid fadliga allah keliya sidaas darteed waxaa idinla gudboon inaad allah u mahadcelisaan fadliga isaga u tiirisaan nasriga tawaaduc ku qaabishaan allahna isku dhuldhigtaan kana fogaataan isla weynida iscajabinta goodiga iyo faanka tusaale waxaa idinkugu filan xamalaadka isxigay ee nooc kasta lahaa siduu ilaahay idinkugu hiiliyey waxaad og tihiin inaydan awooddiinna waxba ku muquunin cadowgiinna wuxuu qiray in goobaha dagaalka ay ka muuqatay awood aan tiinna ahayn cid awoodda allah gara u tahayna qof ka adkaan karaayo ma jiro qaala allahu tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنة إن الله سميع عليم waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa katiibada maxamed ibnu maslama iyo jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaas oo marxaladdii adkayd ee dagaalka kaalin lama ilaawaana ka qaatay sidii cadowgu uusan harsad iyo hooyaad ugu heli lahayn magaalooyinka uu ka soo abaabulayo gulufka ka dhanka ah shareecada allaah waxaa bogaadin gaara mudan camiliyaadkii istishhaadiga iyo inqamaasiga ee ka dhacay muqdisho sida weerarkii halyeynimada ahaa ee uu fuliyey allaha ka aqbalo shahaadadiisa hana ka raalli noqdo mustafa mukhtaar aadan cabdiraxmaan haldoorkii guutada istishhaadiyiinta weerarkaasoo lagu laayay saraakiisha imaaraadka ee hoggaaminaya howlgallada yeman iyo soomaaliya taasoo allaha fadligii ahayd xamlo lagu radcinayey shar iyo musiibo ku soo wajahnayd muslimiinta ummaddana looga horleexiyey mujrimiin dhiigicab ah oo dembiyo dagaal ka galay waddammada muslimiinta imaaraadka wuxuu soomaaliya la damacsanaa werina la damacsan yahay dabinno halis ah iyo inuu ummaddeenna mariyo dhabbihii yeman liibiya iyo suudaan balse allah ayaa naga kaafiyey shartooda madaxdoodana ku cadaabay gacmaha mujaahidiinta dadka soomaaliyeed aqoon-yahankooda iyo culimmadooda waxaa la gudboon inay il gaara ku fiiriyaan dowladda riddada ee imaaraadka cashar iyo cibrana ka qaataan waxa maanta ka socda suudaan halkaasoo imaaraadka iyo murtasaqada uu ka keenay daafaha dunida iyo sirdoonka yuhuudda ay ka geysanayaan mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee ay goobjoog u noqoto suudaan waxa maanta suudaan ka socda waa qorshaha dhabta ah ee imaaraadka iyo reer galbeedku la damacsan yihiin ummadda soomaaliyeed mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub ee uu dagaalka geli doono iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore waxaa guul ah inuu maanta cadowgeynni idiin qirayo inaad tihiin dad cadowgooda garanaya in ka badan inta uu cadowgeynna idinka garanayo waxaa la idinka doonayaa inaad sahay ka dhigataan taqwada allaah sabarka ku dadaashaan ismaqali is-adeecidna dhaqan ka dhigataan walaaltinimada dhexdiinnana xoojisaan muslimiinta u nuglaataan cadowga ku ad adkaataan ku dadaala raadinta iyo dabagalka xogaha cadowweynna iyo kordhinta macrifada aad u leedihiin dhanka kalena ilaaliya oo xifdiya asraarta iyo xogaha howlgalladiinna allah wuxuu qalabada guusha gargaarka iyo tamkiinka u ballanqaaday islaamka iyo muslimiinta ku taagan dhabbihiisa halka uu dulli dandarro jab iyo hasiimo u qoray kufriga iyo ehelkiisa maantana ballanqaadka allaah wuu ka muuqdaa saaxaadka jihaadka ee fafaalaha nasrigana ilayskiisa ayaa soo iftiimaya waxaana allah ka rajaynayaa in ummaddeenna muslimka ah ay dhowaan hoos harsan doonto hooska shareecada islaamka qaala allaahu tacaalaa lilaahi alamru min qablu wa min bacdu wa yowmaidin yafraxu almu'minuun binasri illaahi yansuru man yashaa'u wa huwa alcasiizu alraxiim واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aan caawa gebi ahaantiisba ku soo qaadannay kelimad muhiim ah oo uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم يطير